ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa magaalada muqdisho ka dhagax dhigay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta dalka ra-iisul wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in xarumaha dowladdu ay noqdaan kuwa u qalma shaqada iyo adeegyada ay siiyaan shacabka isagoo ugu baaqay dhammaan dadka ku sugan ama degan xarumaha dowladda inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu baxaan si loo siiyo fursad dib u dhiska iyo horumarinta adeegyada qaran waxaan u mahad celinayaa dadkii soomaaliyeed ee halkan ka guuray ee si voluntaryga uga guuray ayagoo u banneeyey doortay wasaaradda u banneeyey doortayna in si guud ahaan dadka shacabka soomaaliyeed loogu adeego sidii horeyba loogu talagalay ee loogu adeegi jiray aad bay u mahadsan yihiin marka waxaan sheegnay inaysan naga ahayn dhulka ha la banneeyo inaysan naga ahayn laakiin marka la banneeyo in dadka loogu adeego oo shacabkii loogu adeego inuu qorshuhu yahay marka maanta wata waa muuqata haddii xagga immigrationka la banneeyeyna waa asagana waa la dhisayaa wasaaraddiina maanta waa bilaabatay marka waa guul u soo hoyatay runtii wasaaradda iyo xukuumadda iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaan iyo si gaara degmada boondheere oo ay wasaaradda ay degayso ay marti u tahay runtii wasaaraddu waa wasaarad wasaaradaha meynka ee dowladda ayay ka mid tahay waa wasaarad arrimo waaweyn dalkan ugu xil saaran oo ay federaalku ka mid yahay oy dib heshiisiintu ka mid tahay oo arrimihii gudaha ee dalka ay ka mid yihiin oo intaasoo hay-adoodii ay hoos tagaan marka shacabka soomaaliyeedna aad ugu adeegta marka dee hay-adda wasaaraddani waxay ku jirtay oy marti ahayd muddo dheer ay ku jirtay oto oto ayadii iyo wasaarado kale bay isla deganaayeen marka maanta inay martidii ka soo baxdo oy xarunteedii caadiga ahayd ay timaaddo ayaga laftooda ugu hambalyanaya waa waana fursad fiican waay intaa kadib waxaan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed ee sharafta leh ee deggan xarumihii dowladda ay duruufuhu dejiyeen markii loo soo baahdo oo ay xarumihii ama dowladihii hay-adihii dowladdu u soo baahdaan sida reer boondheero oo kale dadkii halka deganaa oo kale si sharaf loogu banneeya hay-adahaas loo banneeyeyna waxaa laga rabaa sida wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta oo kale ina ayaguna markiiba inay ka howlgalaan ee intay derbi lagu wareejiyo aysan meeshu iska noqon meel ideal oon cidna adeegsanin oo dadkiina laga kaxeeyey wax kaloo dadka loogu qabtana aysan jirin marka taasna waa waa naga go-an tahay siyaasaddaas insha allah waa ku socon doonaa haddii ilaa yidhahdo dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in dhammaan agabkii ay ku howlgeli lahaayeen ay xilligani diyaariyeen
waa xarun ballaaran waxay ka kooban tahay labaatan qol saddex hool saddex xafiis oo wasiirada ah oo iyaguna waaweyn oo v i b ah iyo muxuu ahaa badkeeduna waa kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan mitir isku weer ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa baaq u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya qaar ka mid ah gobollada dalka isagoo u jeediyey inay colaadda nabad ku bedelaan xilligaana aan la joogin wakhtigii la daadin lahaa dhiig dad ehel ah waa nasiib darro inay dad soomaaliyeed ay qabyaalad isu dilayaan maanta oo ay ayagu isdilayaan xabadda oo ay og yihiin haddana ka la dilo iyo ka wax dilaba labadob naar inay gelayaan oy kulligood akhrinayaan axaadiista nebiga alayh salatu wasalaam oo alqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar inay kulligood way wada akhrinayaan haddana maca daalika way isdilayaan waxaan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed annagoo maanta joognaa xaruntii dibu heshisiinta soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay ka waantoomaan isdilka ay dhexdooda isdilayaan oo ay ilaahay u soo laabtaan oo ay dhiig dee hadday cabbeen oy cabbeen oy cabbeen waxay ahayd inay dhiigga ka dhargaan adlista dhiigii cabnimada inay iska dhaafaan oo xiisahay u sii qabaan iska dhaafaan oo isdilkaa iska dhaafaan oo qofka soomaaliyeedee sida dhab dhibta yar loo dilo ee la bartay in si dhib yaroon micno lahayn in xabad dhag looga siiyo arrintaas inaan ka waantowno dhismaha xarunta wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu qayb ka yahay barnaamijka dan qaran ee dib u habeynta xarumaha dowladnimada lagu wado